haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a qormadeenna toddobaadkan waxa ay ku saabsan tahay fatahaadda webiga shabeelle ee ay waxyeelada ballaarani ka dhalatay iyo sida wax looga qabtay khaasatan waxaan diiradda saaraynaa gobolka hiiraan oo dhibka ugu weyn ee fatahaaddu ay ku dhacday wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal waxaa noogu martiya wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdiraxmaan daahir cismaan wasiir ramadaan kariim kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a ramadaan kariim aada umahadsantiin waan dhowahay ugu horreyn khasaaraha ku dhacay reer hiiraan khaasatan reer beledweyne soomaali waa ay ka dheregtay oo maqal iyo muuqaalba waa laga haqabeelay waxa aad nooga warantaa aragtidaada dowladda wax ka qabadka masiibadan iyo u gargaarista dadka dhibaataysan sidee ayaa loo wajhay aada umahadsan tahay walaal adinka iyo intana maqlaysaba khasaaro weyn oo ka yimid fatahaadii webiga shabeel ku dhacay gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne taasoo kaleeta in dad badan oo deganaa magaalada ay kasoo barakaceen oo guryahoodii ay biyo ka buuxiyeen waxaa ma arkaysa ka dhacay meesha khasaaro weyn oo xagga maalka ah materiaalka guryo badanaa baaba-ay hanti badanaa ma arkaysa ku luntay lama qiyaasin laakiin adiga malaayiin haddii aysan boqolaal milyan aysan ahayn laakiin alxamdulilah naf ma arkaysa si toosa biyaha ugu dhimatay marka tiro tiro yaryar aa la sheegay adoon ay la gadoontay iyo baabuur tractor oo ma arkaysa maraya la gadoomay laakiin alxamdulilah dad badan oo ma arkaysa hadda khasaaro naf uu ka dhacay ma jiro marka wuu saameeyey gobolkoo idil ha u badnaado magaalada degaweyne ha u badnaato laakiin hadda wuxuu gaaray ilaa buulaburte ilaa jalaxti uu sii dhaafay ilaa jowhar ma arkaysa mahadaay iyo balcad sidee loo wajahay marka sidee loo wajahay marka wasiir wallahi aada iyo aad alxamdulilah arrinta si fiicanaa loo wajahay kow horta shacbiga soomaalida dalka iyo dibaddaba waxay tuseen garab istaag in walaalahooda ma arkaysa dhibaatada ay ka qabsatay iiraan khaasatan beledweyne ay u gurmadaan ay u gurmadaan waxtar oo hanti ah ama lacag dalka iyo dibaddaba waan ognahay xamlooyin aad u badanaa ka socday waxway gaareen dadka ma arkaysaa ka yimid gobolka ama degmooyinkaas khasaara uu haleelayna ayagana si khaas si gaar ah ugu gurmadeen ama dalka ha joogeen ama ha joogeen dibadda ayagana dadka soomaaliyeed oo gobolada kale joogo ayagana si goor way u gurmadeen waxbay soo gaarsiiyeen dowladda soomaalida oo si ma arkaysaa xoog leh ayadana ma arkaysaa inkastoo ay fakri tahay waxba aysan haysanin kaga xil saartay waxay ku deeqday lacag dhan hal milyan fatahaado qoxdin marka qayb aada u weyna waxay kasoo gaartay khaasatan gobolka hiiraan marka si si ma arkaysa aan kala har lahayn ayaa ayaa loogu gurmaday khaasatan dowladda guddi waad og tahay waxaa la magacaabay heer qaran ah oo ra-iisul wasaaraha u magacaabay oo isugu jiro ilaa iyo heer goro wasiire isugu jiro xildhibaano ay kamid yihiin ay kamid yihiin wadaado ay kamid yihiin ay kamid yihiin dad kaleo ma arkaysa civil society bulshada udhex leh sumcad marka intaasoo idil waxay ahaayeen dadkii waxaan
wayahay wasiir waxaad nooga warantaa dowladda sida ay wax u qabatay ballanqaadka ka sokow halka milyan oo ay dowladdu ku dhawaaqday maxaad qabateen
waxaa la qabtay kow dowladda waxay keentay teendooyin waxay keentay raashin waxay keentay marakaneecooyin iyo lacag kaash ah oo lacagta iyagu ballan qaaday teendooyinkii oo inta badan loo qoondeeyey dadka kasoo barakacay magaalada dadweyne oo biyaha ay soo barakaceen oo banaanka joogo waxaa qorshaheeda lahaaya hadda sidii lagu gaarsiin lahaa marakaneecooyinkii qaar waa la qaaday qaarna waa hadda la wadaa raashinkii qaar waa la qaaday qaarna waa la wadaa dhibka ugu weyn wuxuu naga haystaa dhulka meel la maro ma lahan oo roob aada u daran ayaa da-ay oo dariiqadana way xun yihiin marka dhulka lama marsiin karo marka waa in intii diyaarad lagu qaadaa la geeyaa beledweyne ama meel ku dhow oo markaas sidaa loo soo geliya marka waxaa baxay qorsheednaa laba tiim tiim wuxuu aaday magaalada beledweyne ay hogaaminayeen wasiiro iyo xildhibaano oo qaaday lacag oo cadadkeedu ahaa laba boqoloo kun oo la doonayo dadkii masaakiinta ahaa in loo qaybiyo oo ayaga markaas ay samaystaan ahliyaadkooda waxay doonaan ay ku qabsadaan famil famil dadka ugu dhibaatada badan leh iyadoo ma arkaysa uya target targetka tiam kalaa jiray oo ayagana u qorsheysnaa inay aadaan buulaburte wado lacag ayagana toddobaatan kun oo aniga aan hogaaminayay laakiin aan baaqanay because of ma arkaysa cimilada weatherkoo xumay diyaaraddii markaan furnay aan fadhinay ilaa iyo in ka badan labaatan daqiiqa aan sugaynin inay isbedelo waaya weatherka roob aada u weynaa da-ay Oh.
oo bisidka xumaataan aan kasoo laabanay waxaad dhegeystayaasha u marka waxaan sharaxdaa qorsheynayna inaan aado waxaad dhegeystayaasha u sharaxdaa sida aad u wajahdaan qaybinta gargaarka dadka tabaalaysan sidee ayaad wax ugu qaybisaan ma afar dhibic shan nidaamka la yidhahda isticmaashaan ma deegaan baad isticmaashaan seed mataqaanaa gargaarka loo qaybiyaa oo miisaanka lagu shaqaynayo muxuu yahay Eh, horta dadka dhibaale dhibaale dhiba- dhibaataysan eh, formulaha waxaan ku qaybina waxaa weeyaan xogta aan he- xogta aan helo eh, xogta la helo ku salaysan yahay xogta la helana waxaa waaye waxay ka hadlaysaa mar walba tirada dadka ma arkaysa eh, barakacay eh, damageka ma arkaysa meesha gaaray oo ama dhulka beeraha ha ahaado ama wax kale ha ahaado marka taas ayaa ma arkaysa aan ku qiim aan aan- aan ku aan eh, eh, ku qiimayo sida dadka u kala badan yihiin oo dhibku u kala badan yahay ayaa aan ku salaynaa eh, meesha la caawinayo gargaarka intuu intuu noqonayo markaan usoo laabano haddana eh, dowlad goboleedyada gudahooda ama gobolada ama degmooyinka waxaa lagu sii qiimeeyaa haddana guddiyo hoosaa jira oo degmooyinka ay leeyihiin iyagana waxay ku qiimayaan sida dhibku u kala badan yahay eh, degmooyinkaas gudahooda eeryaasha uu ku badan yahay ay dadka kasoo qaxeen taas ayaa ma arkaysa ayana lagu kala talaya marka waxaa jira criterias oo ma arkaysa eh, lagu soo doorto marka ugu dambeysa dadka eh, masaakiinta ah oo dhibka ay soo gaarto oo ay eh, tahay dadka saxda ah oo wixii eh, ku habboona la gaarsiinayo waxaa shuruudahaasa lagu soo kala qaybiya waa tahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v v o a waxaad dhexda uga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan uga hadlayno gargaarka dadka ay fatahaadu waxyeelaysay khaasatan gobolka hiiraan waxaa noogu marti ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdiraxmaan daahir cismaan oo gargaar gaarsiinay doono magaalada buulo barde halka ay koox kale ay gaarsiiyeen magaalada beledweyn aan aan u baaqo dhegaystayaasha dhegaystaha ugu horeeyo ayaan kusoo dhaweynayaa dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan meesha aad ku sugan tahay ee inoo raacinayo kusoo dhawow barnaamijka waan ku dhowahay magacaygu waa kawsar cabdi cusmaan oo kaasoo waxayso beledweyn gaar ahaan eh, bundaweyn walaal waxaan qabaa laba su-aalood iyo hal fikrad duu ilah yidhaahdo mudane wasiir waa mahadsan tahay waktigaada Een, waxaan ku weydiin lahay waxaa tahay xubin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya misena kasoo jeeda gobolka hiiraan sidaanu ognahay waxaa ka dhacay beledweyn eh, fatahaadooyin geystay khasaarooyin eh, naf iyo maal ah marka maxaa dhihi karnaa recovery processka mise jawaabta ka bixiseen maxayna tahay matalaada aada matashaan ah, rayidka ku nool gobolka hiiraan su-aasha labaad waxay tahay fatahaadooyinka awgood waxaanu ognahay kun iyo afar boqol oo arday inay ka baaqdeen imtixaanaadkii dowlaadka marka maxay tahay qorshaha loo qorsheeyey ah, ardaydaas iyo goorma imtixaanka galayaan hal eray ayaan ku darsan lahay ra'yi ah wasiirka waanu dhegaystay wuuna ku mahadsan yahay caawinaada uu caawiyo marka waxaan dhihi lahay um, xaafadan ku noolahay oo oo la yidhaahdo bundaweyn wax soo gaaray ma lahan oo mucaawino ah marka waxaa dhihi lahay intii la dhihi lahay beledweyn waxaa loo ge- waxaa waxaa la guddoonsiiyey one thousand mise one million dollars maxaa dhihi lahayn guddi ma leeyahay oo xisaabiyo halka dollar intee gaartay dadkii loo baahnay helbigaas ma- ma ma rasiib gareeyeen marka halaasay kusoo koobayan aad ayaad u mahadsan tahay wasiir aaday umahadsan tahay cowsar su-aalo ma arkaysa muhiim ahay u weydiisay ko tan ugu horeysa waxaa weeyaan eh, matalaada iyo eh, waxa aan bixinay ay saliigsan tahay Eh, taas waa ma arkaysa xaqa walaalaha inay taas jiraan haddee dowladdani waa dowlad eh, aan taag badan lahayn waan sheegnay Eh, waa fakri waxaan ma arkaysaa la daalaadhacaynaa dad eh, serviceka qabanaya khadamaadka sameynayay iyo kuwii dalka difaacayay kuwii nabadgelyada ilaalinayay mushaarkooda meeshaan ka siin lahayna taasaa ma arkaysa juhdigeena waxaan u gaaray markaasa haddana waxaa noo yimid awood kale oo oo ka baxsan eh, awoodeena oo dalalka eh, caadiga ah oo dhisan oo ma arkaysa eh, systemka leh ayaa mararka qaarkood waxaan oo kale markay ku yimaada awoodooda ay ka baxsan tahay aysan waxba ka qaban karin Aa, qaarkood dibadda looga soo degmada marka tani waxay ahayd mid baaxad weyn oo hanti badanna baabi'isay dad badanna ay keentay inay soo qaxaan waxay leedahay ahmiyaddii ugu horreysay waa dhab laakiin wixii tabarteenna ahayd oo ahayd inaan ma arkaysa qaylnimada og tahay madaxweynaha dalka eh, markii arrintani ay dhacday isagoo aad ma arkaysa eh, u murugeysan oo garab istaag muujinayo wuxuu yimid magaalada mu- eh, beledweyne isagoo biyaha dhex istaaga madaxweynaha dowlad goboleedka isagoo biyaha ku dhex jiro sumcadkaas ka soo qayliy dad badan oo xildhibaanay waxaa taagi taas waxeeda si loogu soo jiidi lahaa indhaha dunida sidii waxaana caawinaad ma arkaysaa loo heli lahaa dad badan alxamdulilah soo dadaalay oo ma arkaysa soomaali iyo qaar aan soomaali ahaynba oo markiiba kasoo jawaabay ilaahay haddana jawaabtu way socotaa dowladda wixii taagteeda ahayd waa la sheegay arrintii balweyne keliya ma ahayn webigi wuu fasahay meelo badanaa ma arkaysaa fasahaadda way ka dhacday inkastoo balweyneysaa meesha ugu xun haddana ma arkaysaa meelihii kalentana indhaha lagama qabsan karo xamar maalintii usbuucii lasoo dhaafay sabtigaa roobkii ka dacay keliya wuxuu keenay khasaare aada u weyn oo ma arkaysaa naf iyo maalba laheyd flads badanaa meesha keeni ilaa afrikooda marka iyadoo wixii xaggaas ay ka socdaan haddana dalkii oo dhanaa waxaa waaye aada u nugul yahay markay meel yar ay wax ka dhacaan ma arkaysaa wixii dadkii way way sii silcayaan marka dadaal wuu jiraa waayo tan tan ardayda jaama ma arkaysaa ardayda wax badan imtixaanaadka ka fadhiistay qaybta maxaad ka labaad ee su-aasha qaybta labaad ee su-aasha ay weydiisay cowser ayadana waa legitimate kun iyo afar boqol oo arday way jirtaa ma dayaceen dadkaas waan ognahay dhowr jeerna waan sheegay waa imtixaankooda dib aan u dhignay haddii la yidhaahdo markii duruufta ay samaxdo eh, ayaan dadkaas eh, u diyaarinaynaa imtixaan inay galaan oo ma arkaysa ku habboon oo si gaar ah loogu saxay iyadoo aan ma arkaysa haddana eh, aysan saameyn ku yeelanaynin eh, in waxyaabihii ay heli jireen oo sida deeqaha waxbarashada oo kale ama jaamacaad kale ay heli jireen aysan ku keenayn sa- eh, eh, imtixaanka daahidiisa aysan saameyn negative aysan ku yeelanayn marka eh, aad u mahadsan tahay waayahay eh, eh, cowser wasiir aad aad mahadsan tahay su-aal saddexaad oo fikirkeeda la socday ayaa jira oo ah eh, guddiyada hoose ma og yihiin intii la iska cilaamin lahaa tirada lacagta eh, milyan baa baxday iyo boqol kun baa beledweyne la geeyey iyo laba boqol baa la geeyey dollarka meeshuu gaaraya ma la og yahay oo dad baan waxba arag sida xaafadda budu- Oo dhan.
buudaweyn sida ay carabka ugu dhufata waa dhab waa dhab ha Eh, saan kuu sheegayba horto eh, lacagta formulaan ku qeybinayna waa sida dalku u kala baaxad duwan yahay marka hore markii gobolka ama degmada ay timaado haddana waxaan la tashanaynaa dadkii meeshaasi joogay ayagaa haddana ma siinayo meesha ma- eh, ay dadka ugu sii dhibaato badan yihiin dabcan buundaweyn si fiican muu aqaana aniga laakiin eh, waxaa suuragala waxaa kasii dhib badan dadkii ka soo kacay ka soo qaxay guryahooda gurihii ay buuxsaneen oo dibadda yaala laga yaaba kuwii biyaha ay hareereeyeen oo guryahoodii laakiin weli ay nool yihiin kuwaas inay ka dhib badan yihiin laga yaaba marka Waayo.
laga yaaba xo- foxkin xaggaas la saaray laakiin eh, waxaa jira isla xisaabtan dhab ah Eh, saas darteed ayaa ma arkaysaa iyada ay ka kooban yihiin eh, dad kala duwan ma arkaysaa wixii dabagal iyo horjoogteyn ku yeelanayo wasiiro ay kamid yihiin xildhibaano ay kamid yihiin dad ma arkaysaa bulshada rayidka ay kamid yihiin wadaado ay kamid yihiin Eh, markaad tagto hoos eh, guddiyada hoose ee maxalliga ahna saas oo kale waxaa ku jira wadaado waxaa ku jira eh, waa waayahay wasiir waxbarasho, waxaa ku waxaan jira dadkii gobolka waxaan ku dadaalaynaa inaan dhegeystayaal badan fursad siino waa ku mahadsan tahay jawaabtaada ee dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maryama cabdulle xasan waxaan kasoo hadlayaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wasiirku aada buu umahadsan yahay idaacadda v o n aada bay umahadsan tahay iyo dhegeystayaasha ku xiranba waxaan qabaa saddex su-aalood iyo iyo hal ra'yi sidaanu ognahay webigu wuxuu sameeyey fatahaad aada u ballaaran oo afarta xaafadood ee magaalada laba kamid a xaafadaha ha u darnaatee fatahaadaasi dadkii ka barakacay waxay noqdeen saddex qaybood qayb waxay ku qaheen een, duleedka magaalada een, meesha la yidhaahdo eel jaala qaybna waxay u qaheenay ee, tuulooyinka fogfog ee magaalada hoos imaanayay qaybna waxay ahayd qayb ku go-an ii sheegeen xaafadihii ku go-an oo iyagu kasoo bixi waayey wasiirka su-aashaan weydiinaya waxaa weeye marka saddexdaasi qaybood ee siduu sheegay een, lacag oo maxay ahaatay ay soo qaadeen oo jirto ay keeneen oo ay qaybiyeen saddexdaasi qaybood ma si isku mid ah ayaa deeqihii ka imaaday xaggooda ee, aa loo gaarsiiyey Ee, mase dadka duleedka magaalada ee, ku qahay ee, khaasatan ceel jaalle ayaa la gaarsiiyey waa su-aalan qabo su-aasha labaad oo qabo waxa waaye ee, guddiga sidaaunahay ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi guddigaas iyo bulshada reer hiiraan ama dadka reer hiiraan intee xiriir leeg ayaa ka dhexeeyo si loo ogaado waxa ay guddiga keeneen een, in ay gaareen bulshadu reer hiiraan oo dhan su-aasha kale oo weydiinayo waxa waaye isaga wuxuu ka mid yahay eh, dadka dawladda ku matala ee gobolka hiiraan sida walaashii cowsar ay ka dhawaajisay magaalada xaaladeedana wuu ka ogaal badan yahay eh, dadka kale dawladda eh, wuuna kaga damqasho dhow yahay sida qiyaasayo waxbarashadii walaashaya ka hadashay waxaan rabaa marka inaan ka hadlo dadkii way soo barakaceen duuleedkii ay joogaan hadda magaaladii ee biyihii way ka baxeen dadka qaar waxay isku diyaarinayaan inay dib ugu noqdaan magaaladii ay guryahoodii ku noqdaan ma haystaan marka waxay gurigoodii kula noqdaan waa dad intaas eh, maalmood een, ku sugnaayo meel banaan ah hadda maxaa kaga qorshaysan marka iyagu dadkaasi markay guryahoodii ku laabtaan ma la iska daayin oo gargaarkii lasoo gaarsiinaya ma dawladda ha ka imaado ama dhinac kale ha ka imaado ma halkaasay ku joojinayaan Eh, mase wuu sii soco doonaa waaya cowsar su-aashaada okay halka raayihu ku darsanaya waxaa waaye dadka meeshaan ku barakacay ama balweyne biyaha fatahaada ay barakiciyeen ma ahan dad yar waa dad aada u fara badan marka waxaan soo jeedi lahay in mardo marka ka dambeysa lala socdo xaalada ay ku sugan yihiin iyo sida wax loo gaarsiinayo maan inta lacag lasoo qaado la keeno beledweyne lacagaa la qaybiyey saasaa loo qaybiyo laakiin wixii la qabtay lacagta meeshay martay waa in la muujiyaa oo nala tusaa waaya dadkana waxay isugu jiraan abu wax yar dadkana waxay isugu jiraan dad ladan oo ama dibadaha lacag ha loogu soo dhiibo dadkooda ha u jiraan ama dad shaqaysanayo oo baqaaro iyo wax lahay ha ahaadaano iyo dad xoogooda maalayo labadaas maxay ahaatee dadna in la kala saaro oo dadka indhag gaara loo yeesho aad baad Aad baad umahadsan tahay umahadsan maryan tahay.
eh, maryan aad iyo aad ayaad umahadsan tahay barnaamijkeena dabcan su-aal iyo aragti keliya aan qabanaa laakiin maadaama hadda waxa laga sheekeynaya ay tahay masiibo aad u weyn sidaas ayaan reer hiiraan ugu ogolanayna inay su-aalo iyo aragtiyo dheeri ah barnaamijka ku darsadaan wasiir kusoo dhawow aaday umahadsan tahay maryam saddexda su-aal ay weydiisana waa saddex su-aal oo muhiima kow waxaa waaye dadkii saxda ahaa ee u baahnaa gargaarkan ma gaarin waayo dadka dhowr meelood inuu kala baxeen ishay aniga waxay la tahay arrintaasi horta markii la sameynayo gurmad deg deg ah oo ma arkaysa eh, laga shaqeynayo dad aada u badan oo baaxadiisa ay weynta oo dadka wada nugul yahay in ma arkaysa la sameynaayo khalad ay dhici karto taas waxay la tahay way dhacaysaa Eh, waxaa kaloon aaminsanahay haddana in eh, dadka bini aadamka ah haddii uusan damiirka hogaaminaynin eh, oo aysan ka baqaynin eh, in waxaan ma- waadamba la xisaabin doono ilahay uu xisaabin doono laga yaaba in eh, intii il ay iska fiiriyaan oo khalad ay sameeyaan wax winta karaan taasna waa suuragal laakiin sida aan qorsheynayno iyo systemka qaabka loo dejiyo waxaan sida aan rabnay in isla xisaabtanku u dhaco waa waxaan isku dayna sida ugu wanaagsan oo waxaana iyadoo emergency laga shaqeynayo gurma deg deg ah ay u hagaagi karaan marka ugu dambeysa waxa weeyaan dadka waxaan la siinayo waxay ku salaysan tahay xogta iyo wadatashiga iyo itijaahaadka aan ka helno dadkii gudaha jooga marka taasaa maarkaysa aa- aa hagayso dadkan ee dibadda ka imaanaya marka waxaan rajaynaynaa gargaarka in uu wada gaari doono haddii uusan dad gaarinna eh, khaladaad mar walba way iska dhacayaan sida sidaan isleeyahay ta labaad xiriir inuu ka dhexeeyo eh, dadka jooga meesha uu ka dhacay khatarta iyo federaalka dadka jooga halkan waxaan ka abaabilayaa xiriir waxaa ka dhexeeya fiican Eh, guddiyaa jira xaggaas eh, loo magacaabay oo ayagana waxaan ku waxaa jira maamulka eh, degmada ama gobolka ama heer dowlad goboleed iyo kii federaalka ah kaasoo ayagana kaasoo ayagana ma arkaysa wada shaqeynaayo marka xiriir fiican aa ka dhexeeya ta kaloo saddexaad ay leedahay waxaani markii eh, hadda ay dhammaadaan xaggee waa sidee maxa maxaad ku tala gasheen aniga waxay la tahay taas waa tan ugu daran oo soo socoto oo ah hadda ayaaba arrintii eh, dhibkeeda laga yaabaa in uu uu imaan karo Eh, hadda laga yaabaa in ma arkaysa mas'uulihii buuxsamay oo khatarta ay ka imaan laheeday eh, kaneecadii iyo ma arkaysa eh, biyihii odoonka meelaha ku noqday cudurrada ka dilaacayo waxaasoo idil hadda waa qorshooyin halkan yaallo oo la rabo in eh, la buufiyo oo na- eh, eh, sixadii iyo sanitationkii si fiican loo ilaaliyo in dawooyin ma arkaysa eh, la diro oo dadkii eh, looga hortaga kaneeco oo inaysan ka dhicin weyn eh, meesha hadday dhacdana la xakameeyo marka qorshahaas wuu jira oo wasaaradda caafimaadka iyo tiimam oo ma arkaysa ah dad istilqaamay oo dadka gobolkaas ka yimid iyo degmooyinkaas ka yimid oo dhakhaatiir ah professionals ayagan rabaan in wixii ay si eh, eh, volunteer ah ay wax u sameeyaan marka waxaasoo idil eh, way socotaa in wixii eh, si fiican isku xir fiican iyo coordination iyo maareyn guud ay jirto taas xoogaa mararka qaarkood ma dhacdo oo dadkii lama wada xakamayn karo xaggaas ayaga wax u socdo oo waa tahay ayaga waxay ka so- ka soconayaan unbaad arkaysaa maalmaha qaarkood laakiin si fiican hawsha u socotaa so far wasiir eh, markaan su-aalaha dhegeystayaasha halkaa uga baxno waxaad eh, in badan aad uga jawaabtay waxaa laga yaabaa inuu qalad dhici karo waxaa laga yaabaa shakhsiyaad inay qalad sameeyaan si ula kaca laakiin inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan xiriir la sameeyey hiiraan waxaa la ii sheegay inay aad u baahsan tahay musuqmaasuqa meesha ka jiro oo dheri ninkii u dhow baa laf kala baxa ay arrintu ku dhuratay sida ay walaasheen eh, kowsar sheegtayna in deegaanada qaarna ay wax badan gaareen deegaanada qaarna aysan waxba gaarin marka arrintaas sideed wax uga qabanaysaan weli gargaarkii waad wadaan eh, lacagaad hadda wadaan guddi baa tegey guddi kalaa tegayo sideed arrintaa wax uga qabanaysaan in meelaha qaarna laga gaajaysan yahay meelaha qaarna ay raashinka guryahoodu buuxiyeen
wallahi horta wax oo lakac loo sameeye ma jirto in dadna ay gaajaysan yihiin eh, dadna ay dharagsan yihiin labaduna ay markii hore gaajaysnaadeen taas ma aha eh, sababta loo sameeyey eh, dadkan guddiga ah iyo gurmadka deg dega ah si dadka loo caawiyo haddii dad ay weli gaajaysan yihiin macnaheedu waa dad aan la ogeyn dad aan la gaarin waaye laakiin waa dad aan eh, ama la gaari karin ama eh, sabab kale ay galasiinaan la gaarsiinin ama aan laga warhelin qoftooda oo ta- taas inay tahay ay- ayaan qiyaasaya waad mahadsan tahay wasiir waxaan eh, siinayaa dhegeyste kale dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka magacu waa cabdixamiid cabdullaahi maxamed magaalada muqdishoaan joogaa nimeya waxaan aniga wasiirka waxaan weydiinayaa horta warbaaxda v o ana waa salaamaya boqol kiiba boqol waa wada salaamaya wasiirka waxaan weydiinayaa musiibadan soo laalaabatay webiga shabeelle oo maalin walbeeto dadka aadaha soobinaya maxaa uga qorshaysan dawladda dhinaceeda tan labaad dadkii barakacay waan ognahay dadku way barakaceen way tegeen Eh, magaalada hadda xoogaa waa soo yaraanaysaa waxaa la biyuhu way soo yaraanayaan marka ayadana magaalada maxaa bilicdii magaalada qaabkii lagu soo celin lahaa ee nidaamyadii maxaa dawladda uga qorshaysan waad mahadsan tahay labadaa su-aal baan ku daynaynaa wasiir kusoo dhawow Eh, sii dambe haddaan ka bilaabo magaalada iyo sidii dib loogu dhisi lahaa horta waxay la tahay dawladda intaan la gaarin dadka ka degan magaalada horta ayaga inay awood iyo juhdi ay geliyaan sidii magaaladooda ay dhisan lahaayeen ko eh, dawladda dabcan waxa waaye way taag daran tahay wayna xanuun weyn ay ku haysaa in meeshan iyo meelo kale oo dalka ka mid ah oo dhibaatooyin ay ka dhacaan mar walba sidii mar un si waafi ah arrintaas loo eh, daadeg loo loo dhamaystiri lahaa oo loo joojin lahaa wasiir cabdiraxmaan daahir cismaan eh, dhowr jeer baad waxaad ku celcelisay dowladdu waa dowlad taagdaran dowladdu inkastoo xanuun arrintan ay ku hayso eh, tabardaradeeda u diideyso tabarteedaana meel gaadhsiinayn soomaalidu waxay ku mahmahdaa xog waran xilkaama furto waa saas hadde waxa weeyaan horta eh, waxaa la rabaa qofka marka uu qofka kale wax weydiinayo oo su-aasha weydiinayo horta waa inuu cadaalad u yahay isaga laftiisa waa inaad nafsadaada kow cadaalad aad ka noqotaa su-aasha aad weydiinaysana qofka waa in cadaalad tahay waxaan ka wadaa taas eh, in dawladda aysan waxba haysanin oo fakri ay tahay ay dadaalaysa laakiin wixii ay haysatay ay wax ka dhiibtay taas ma arkaysa waa wax meesha yaalo waa dadkana waxaa la raba in loo sheego oo ay ogaadaan in ma arkaysaa waxani wixii annaga aan haysano horta inaan wax ka dhiibayn oo wixii qayb weliba weyn aan naga go-in aan ka dhiibayn laakiin xanuun in lagu haya qaacidada waxay yidhaha alfaaqid ushii laa yacdi qofka wuxuusan haysanin ma dhiibi kara ma awoodo awoodeeda ma aha marka maanta aad iska sugto expectationkaada aad kor u qaado oo tiraahdo wax walba waxay dhacay dawladdaa samaynaysa dawladda inta waxba haysanin marka waa inaan u sheegnaa horta aan nidhaahna dadka waa dawladdan waa dawlad fakri ah oo soo kacaysa oo soo kabanaysa oo bajetkeedu uu yar yahay oo la shahiidaysa keliya mushaharkii dalka dadkii difaacayay iyo khadamaadkii yaryaraa kuwii bixinayay inay dhiibto laakiin ahmiyaadka kale oo idin way yaalaan waa waxaa hagaag looga baahan yahay marka dawladda haddii la rabo in la dhiso oo dakhli la keeno dadki inay wada shaqeeyaan waa inaan cashuurti bixinaa waa inaan anagii ma arkaysaa eh, awood iyo effort aan geenaa dhulkeena aan dhisanaa waa hagaag keliya maaha dawladda dawladda waxay way way way ma arkaysaa eh, way fududaynaysaa oo way hagaajinaysaa oo isku dubaridaysaa nidaamkii iyo shuruucdii iyo qaabkii waxaasoo ay keenaysaa laakiin dadku idilaa laga rabaa aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa waktigaaga wasiir cabdiraxmaan daahir cismaan adaa mudan dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan ku qaadaadhigaynay fatahaadda iyo dhibaatadii ay ka geysatay gobolka hiiraan gaar ahaan eh, oo uu nagala qaybgelayay wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan waa naga intaas tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo dhegeysan